haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa dadka qaxootiga ah gaar ahaan yemeniyiinta usoo qaxay somalilan iyo nolosha cusub oo qaarkood ay ka abuurteen halkaasi dalka yemen waxaa ka socda dagaal sokeeyey oo ka qarxay sanadkii kii dagaalkaas ayaa sii xoogaystay markii maleeshiyada xuutiyiinta ee ay iiraan taageerto ay cagta mariyeen xukuumaddii sanca ee uu sacuudigu taageerayay bishii sebtembar isla sanadkaasi bartamihii sanadkii xigay ee ayaa dagaalku uu gaaray meel sare waxaana faragelin ku sameeyey dalkaasi isbahaysi uu sacuudiga hogaaminayay oo caalamka taageero ka haystay kuwaa oo bilaabay olole milatari duqayn cidka ah iyo cunaqabatayn dhaqaale oo ka dhana xuutiyiinta waxaa markaa kadib bilowday in dadka reer yemen ay la cararaan naftooda badankoodna waxay wejiga aadiyeen dalalka cumaan sacuudiga oo markii dambe xuduudda ka xirtay jabuuti ethoobiya soomaaliya iyo suudaan sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee u n h c r ugu yaraan afar iyo toban kun oo qaxooti reer yemen ah ayaa gabaad ka soo raadsaday soomaaliya tan iyo bishii maaj ee sanadkii labada kun shan iyo tobankii somalilan oo ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay soomaaliya inteeda kale sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii markii ay burburtay dowladdii dhexe ee militariga ee maxamed siyaad barre ayaa ka mida meelaha ay usoo qaxeen badankood qaxootiga yemeniyiinta inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah haddana yemaniyiinta iyo qaxooti kale oo fara badan oo ku nool somalilan waxay u doorbideen deganaanshiyaha hanaanka siyaasadeed ee hay-adaha dowladeed ee shaqaynaya oo dhowaanshiyaha ay u dhowdahay yemen oo ay dhinaca badda cas daris ka yihiin iyo inay ka badbaaday dhibaatooyinka amni iyo qalalaasaha aafeeyey koonfurta soomaaliya yemaniyiinta usoo qaxay somalilan ayaa ganacsiyo ka abuurtay magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeyso hargeysa mukhtaar cali saciir waa ganacsade reer yemena oo qaxootinimo ku yimid hargeysa haatanse waa milkilaha dhowr maqaaxi oo cuntada yemanta lagu sameeyo oo magaalada hargeysa ku yaala barnaamijka elayska oo goobtiisa shaqo ku booqday ayaa ugu horeyn weydiiyey xilliga uu yeman ka soo cararay haajarta cam min alyeman ilaa arda somaal hargeysa somaliland cabira markab waxaan yeman ka soo qaxay sanadkii labadii kun iyo toddobiiyo tobankii waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay berbera kadib hargeysa ayaanu nimid mukhtaar waxa uu ka mid ahaa ilaa iyo afartan kun oo qof oo shan kun iyo lix boqol oo ka mid a ay soomaali ahaayeen oo yeman doonye kaga soo cararay intii u dhexaysay sannadihii labada kun shan iyo tobankii iyo labada kun toddobiiyo tobankii haddaba muddo oo uu ku noolaa hargeysa laba carruurana ay ugu dhasheen muxuu kala kulmay الناس يعاملونا في هرقيسة والله كأن احنا في اليمن يعني ما نعتبر ان احنا يعني في غربة احنا لو ما نكون في هرقيسة
mahad badan waxaa iskale dadka reer hargeysa waxay noola dhaqmaan si wanaagsan wax caqabad ah oo aannu la kulanno ma jirto ma dareenna qurba inaannu joogno waxay nala tahay inaan yeman joogno oo kale waxaan u mahad celinayaa dowladda somalilan sida wanaagsan ee ay noo soo dhoweysay mukhtaar hadda waxa uu leeyahay meherado dhowr ah oo suuq fiican haysta iyo nolol wanaagsan laakiin waxa uu weli niyadda ku hayaa inuu maalin uun u noqon doono yemen oo nabada natamana tacaala an yurajicna ilaa baladana alyeman wahiya fi amn waxaan rajaynayaa in dalkaygaan jecelahay ee yeman ay xasiloonnidu ku soo noqoto oo uu ammaan ahaado oo aanay dagaalla ka socon waxaan haddii ilaahay idhaahdo ku noqon doonaa inagoo badqabna natamana almn fi bilaadina alxabiib in sha allah tacaala magaalada hargeysa oo daraf walba u fiday dhismaha guryaha iyo iibka dhulkuna uu xoog ugu socdo ayay ganacsatada shisheeye ee uu mukhtaar ka mid yahay waxay ku soo kordhiyeen meherado ay leeyihiin dadka qaxootiga ah haddaba wariyaha v o eda qatar maxamed cabkulle ayaa qaar ka mida dadka hargeysa mikrofanka la dhex qaaday isagoo weydiiyey aragtidooda ku aadan meheradaha yemaniyiinta ay soo kordhiyeen iyo sida ay u arkaan waa hagaag dhegaystayaal iminka waxaan dhex joogaa bartamaha magaalada hargeysa qaar ka mida dadweynaha ku nool ayaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo aragtidooda la xidhiidha dadka qaxoontiga yamaniyiinta ee magaalooyinka waaweyn ee somalilan ee qaxoonti ahaan u jooga haddaba dadweynaha waxaan weydiin doonaa bal waxa ay aragti ahaan ka aaminsan yihiin waxa ay dadka yamaniyiinta ay kusoo kordhiyeen magaalooyinka waaweyn ee somalilan waa tahay walaal magacaaga marka hore bismillahi raxmaan raxiim magacii waa bark daahir dad badan oo yamaniyo qaxoontiyoba somalilan magaalooyinka waaweyn yimid aragtidaada maxay kusoo kordhiyeen baas leedahay dadkaasi somalilan
bismillahi raxmaan raxiim runtii dadka qaxoontiga yamaniintii waxaan odhan karaa inay wax badan oo maaratay tadawuro kusoo kordhiyeen noloshan caadiga ee ganacsiga masalan si gaara marka la eego oo masalan markaad eegto hodheelada oo kale ama goobaha cabitaanada laga sameeyo lagu sameeyo ama laga cabo waxyaaba aan hore u jirin oo ayay kusoo kordhiyeen sida yani noocyo aynu inagu si keliya uga faaidaysan jirnay ayay siyaabo kala duwan soo kordhiyeen in looga faaidaysto waxaa kaloo la xusi karaa bilicda iyo quruxda ay kusoo kordhiyeen iyado lafteeda dhismaha oo markay finishinka waxaa ladhaha guriga marka la dhamaystirayo noocyo cusub oo dhismo ah bay soo kordhiyeen oo bilicna leh sidoo kale raandhiis leh oo goob kooban si ganacsi maarata xawli ku socdaa uu loogaga faaisto goob kooban halkii aynu inagu masalan hodheelada yara cuntada ama restauranada waxaanu idhaahno goob weyn oo de maxaa la beerle loo raadin jiray iyago waxaad arkaysaa maqsin yar oo ay noocyo kala duwan adeegyan cunto ama cabitaano ay ku bixinayaan waxaa kaloo iyadana xusid mudan xagga ganacsiga caadigaa ee alaabooyinka la keeno inay keenaan noocyada cabitaanada qaarkood raashimada iyo agabka dhismaha laftooda oo oo maaratay marmarro nooc kale oo aan hore aanan ugu arki jirin somalilan ama hargeysa aanan ugu arki jirin ayaa ka mid ah aad iyo aad baad mahadsan tahay weli waxaan ku guda jiraa dadka aan weydiinayo waa tay markana nin kale oo dhalinyara walaal magacaaga ii sheeg walaal magacaygu waa maxamed cabdi maxaad umalaysaa maxamed oo walaal in dadka yamaniinta ee qaxoontiga kuwa magaalooyinka waaweyn ee somalilan ay kusoo kordhiyeen somalilan horta dadka yamaniinta ee qaxoontiga kuwa somalilan waa dad horta marka hore ka fara badan qaxoontiga somalilan jooga waa dad aad u fara badan marka koowaad oo qaxoontiyada kale ee somalilan jooga way ka badan yihiin marka labaad waxay leeyihin hal abuur hal abuurkaasi wuxuu kala baxaa laba nooc waxay horta dadkani ku horumarsan yihiin dhanka cuntada iyo hodheelada oo waxaa jirta hodheela saamileylo afar iyo labaatanka saacadood furan oo iyagu leeyihin xitaa albaabka aan la xidhinba oo waktiga salaada subax uun albaabka la geliyo oo la xidho inta kale laakiin uu joogto yahay uu furan yahay waxay sameeyaan halka hodheeladeeni cunto badan intay kariyaan ay halkaa dhigi jireen oo lasoo gurguri jiray kuwani ma sameeyaan cunto badan waxay sameynayaan jas markaa joogto goobta cuntaa dalbanaysaa cuntadii baa markaa lagu samaynaya waxyaaba ay kaga duwayen wixii joyskaaga aad doonaysa rabitaankaaga ahaa baa markaa lagu samaynaya halka uu dheelkii kale uu dee digsi dhan uu caawo dhan kariyey kuusoo gurayo oo dhammaadka inuu sugayo oo waktiga uu ku xisaabtamayaan ay tahay waktiga cuntadaa uu keliya ay ka dhammaanayso laakiin ninka yamanigaa ee somaliland ku sugani kuma xisaabtamaya waktiga cuntada ku dhammaanaysa wuxuu ku xisaabtamayaa macmiilka iyo dadka u imanaya ku xisaabtamaya u qancinaya mid kalena way ku wanaagsan yihin waxay keeneen farshaxanka alaabaha guryaha sida alaabaha aroosyada oo kale gidaarada la sudho gambadhada lagu fadhiisto bahalaha ay ku qoran yihiin laa ilaaha illa allah maxameden rasuulullah ay ku qoran yihiin oo kale alaaba noocaasoo fara badan ayay sameeyeen markaas waa dad leh hal abuur cusub iyo fikir
dhinaca dumarka haddii aan u baydho gabadhan iyo doonaya magaceeda walaal marka hore magacaaga ii sheeg magacayga waxaa la dhaha xalima sacde aadan walaal
xalima sacad waxaan ku weydiinayaa dad badan oo yamaniyiina oo qaxoonti kuwa somalilan ayaa degan magaalooyinka waaweyn maxay dadkaasi kusoo kordhiyeen baad is leedahay magaalooyinka waaweyn wallaahi markaan aragayga cabiro waxay kusoo kordhiyeen wax badan waxaa ka mid ah maxaa la yidhaha horta dee ilaahay baan baahidiisa maxaa la yidhahdaa qof walba dhinaciisa u kafeeyey qaar ganacsi bay wadaan qaar dawarsi bay wadaan qaar waxay yihiin suuqa dhexdiisii cadaro koofiyado waxaana dee soomaalidu aanay hore u iibin jirin ay la dhex marayaan qaar waa kuwan dawarsanaya qaar weel bay iibinayaan dee qof waliba dhinaciisu bulshaweynta kala ka dhex mashaaxi qaar baa farsamo yaqaano maxaa la yidhaha guryaha ku xidha sleegyada maxaa la yidhaha marmaradan jabisyadan iyo waxaan qoloba dhinac bay magaalada ka dhex mashaaxda iyagaaba muwaadiniintii dalka ka shaqo badan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada hargeysa oo aan wax ka weydiinayna aragtidooda la xidhiidha waxay aaminsan yihiin inay dadka yamaniinta ay kusoo kordhiyeen somalilan ee qaxootiga ku ah ka sakow dadka reer somalilan oo soo dhoweeyey qaxootiga shisheeye haddana hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha somalilan ayaa xil iska saartay sidii dadka qaxootiga ah ee ganacsiyada furanaya loogu fududeyn lahaa adeegyada dhinaca dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah ay uga baahan yihiin cabdikariin axmed xinif waa guddoomiyaha hay-addaasi waxa uu ka waramayaa xaaladda qaxootiga somalilan
runtii dadkaana jooga qaxoontiga ahi de waa dad brofaan markaad eegto waa dadun qaxoontiga wadankoodii aan joogno oo dalkoodii dhibaata ka keentay wadamo kala duwanna way ka yimaadeen oo ilaa dhowr iyo labaatan wadan baa waxun ka joogaan wax doonan baa noodaan ha kala balbataan wadamo jaarkaa iyo wadamo kaleba way ka joogaan hataa asiyan wadamada asiya fogfog baa qaarkood ay ka joogaan noloshoodu runtii ma odhanayno waa nolol wanaagsan waa aada u wanaagsan oo ay ku qanacsan yihiin de ma odhanayno waa u nolol qaxoontinimo ayay ku nool yihiin kulliba waxyaalaha xuquuqda qofka qofka qaxoontiga uu leeyahay oo ilaa shan qodob baa lagu sheegaa kow waa inuu nabadgelyo helo nabadgelyo ku helo meesha uu u qaxay waa inuu caafimaad ku helo saddex waa inuu waxbarasho ku helo afar waa inuu hoy ku helo iyo tashanaad waa inuu cunto ku helo boqol kiiba boqol ta-aan huba inay halkan ku heleen waa nabadgelyo boqol kiiba boqol nabadgelyo halkan way ku heleen waxoogaa caafimaadana way ku heleen kastoo halkii loogu talagalay de aanu gaasiisnayn waxoogaa waxbarashadana caruurtooda way ku haysataa marka waxbarashadii caafimaadka waxbay ka haystaan nabadgelyadana boqol kiiba boqol nabadgelyo way haystaan digriin ayaa si gaara uga waramay qaxootiga yamaniyiinta iyo waxa ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale ee somalilan ku nool dadka yamaanta ahi waxaad moodaa inay dee dadkeen reer somalilan isku dhaqan yihiin oo dee horena isugu isugu dhex jireen ama waqtiga cadan ha noqoto ama intii ka dambaysa ha noqoto jaarna ay yihiin oo dad wax badan badan iskaga dhaqana weeye xagga labada qolo qolo lama qalooto qolo waliba way iskafaalo qaadataa iyadoo hadday arkaan xataa kooda baahan kooda kale wax haysta waa kafaalo qaadataa waliwal waxay isku daydaa inay shaqaysato ee aanay dadka gacanta hoos dhigan somalilan oo keliya ma aha ee waxaa qaxootiga yamaniyiintu ay u qaxeen puntland muqdisho iyo meelo kale qaramada midoobey ayaa soomaaliya ku tirisa mid ka mid ah tobanka wadan ee ugu faqrisan dunida iyo kuwa ugu deganaanshiyaha liita xagga siyaasadda nabadgelyo ahaan waxay wajahaysaa halis joogto ah oo kaga imaanaysa ururka al-shabaab dhinaca kale waxay ka mid tahay heshiiskii qaxootiga ee la saxiixay sanadkii kun sagaal boqol kow iyo kontonkii kaasoo wadamada dunida waajib uga dhigayay inay soo dhoweeyaan dadka magangelyadoonka ah hase yeeshee ururada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa qaba in soomaaliya ay u baahan tahay mashaariic awood dhis iyo taageero lagu siiyo dal loo soo martiyey iyadoo in badan oo dadkiisa ka mid ah ay hoyan waayeen intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaxootiga yamaniyiinta ee meheradaha ka furtay magaalada hargeysa ee somalilan haddii uu barnaamijka seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly com ama bogga iyaga facebooka intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo